waxaa si maalinlaa xeryahan u imaada qaxooti cusub ay ka muuqato diif iyo duruuf adag meeshaxaa shaqa mala ibil basaa noo shaqayna wax shaqayna mal maamadii xanuunsantaa istaali ku jirtaa maadaama wax shaqeeyaan waay oo duqunisaa u xanuunsay marka xaasira iska soo wada halkan waa xerada qaxootiga ifatuu oo la dejiyey qaxootiga cusub waxaana kasakoo kuwa la diiwaangeliyey xeradan habeen kasta imaada qaxooti cusub oo aysan hay-aduhu qaabilin kuwaas oo dulsaar ku ah qaxootiga kale waxayna ku dayacan yihiin gudaha xeryaha intaa iska keen geedkan wista harsanaa waxaa cunama haysan waxaa cabnama haysana dhar ma lahan ilaah kuma darnaada biyo ma lahan meeshaana walaaba ilaah iskiga barina duqsaan uu weyn oo xanuunsan yahay waa qoys ka kooban kow iyo labaatan qof waayeel xanuunsan carruur naafa ah iyo dumar ayaa ka mid ah waxayna ku nool yihiin geed hoostii meel aan lahayn guri musquul raashin iyo gogol laha sheegin meeshaana gogolno meeshaana harsino ilaaha aan qabna kasukoon muslimiinta waxaa ka codsina meel walba ay joogaan inayna soo caawiyaan meeshaan ba hadda aan fadhin geedkaa weyn islaan dad aana keena ilahay kheyraas iyakana dadka muslimiinta naxaa ka codsaneen inayna soo caawiyan habqanka qaxootiga cusub ayaa batay tan iyo markii dowladda kenya ay ogolaatay in la dawaangeliyey qaxootiga cusub dibna loo furay xerada ifatuu haweeba abdi xasan may ahaaye baahani ahaa inay aawado aragbaxa io walaaqas isiido deeqa cali maxamed waxay xeradan joogtaa muddo shan maalin ah waxayna sharaxaysaa noloshooda iyo duruufaha ku hareeraysan meeshaan shan haweenaan degannahay hooy ma haysano darin ma haysano gogol ma haysano waxaan cunno ma lahan halkaan banaankaana iska joognaa halkaana iska seexanaa roobka habeen oradaaya halkaanuu noogu da-ay ciyaal baan wadanaa ilma curyaame odaygaanu xanuunsanaan wadanaa baraalis qaba saakada saacaddaan la jooga maana qurcanin ciyaalka saana noogu dul ooynaayaan caano ma u wadano darin ma u wadano waxay xirtaan ma lahan lix saac iyo shan saac waxay tahay ma aqaana ilaa hadda odagan waayeelka waxba lama silin ciyaalkaad cunuga dhabarka isaa rasuul weyna naasansi naaskanaad saak koob shaa u bageysan cabay ilaa waqti xaadirkan waxba maan waxay ka soo hayaameen baadiyaha gobolada jubbooyinka abaaraa ka dhacday beeraalay ahayn beerihii abaaraa ka dhacday een maxaa la dhahay waxaan badarka haddii la beero roow rabaa matoor haddii lagu shubo shidaal ma lahan waxaan badarka lagu beeraayo ma lahan macaluul iyo dayac badan ayaa ka muuqda dadka waxayna u baahan yihiin gargaar iyo gurmad bini-aadannimo meel wanaagsan oo islamarkii hadda la imaado dadku lagu soo dhaweynayo islamarka hor lagaa qaabilayo kaar lagu goynayo wax kastoo adiga aad u baahan tahay ilaahay baa baahi tirka lagaa baahi tiraa waan ka aaminsaneen hadda markaan imaanan gaariga halkaan nugu soo daaday banaankaas gaari nugu soo daaday anagoo halkaas iska joogno inayna soo caawiyaan kaar ayna siiyaan wax kasta oo lagu baahi baxay ilaahay baa dad baahi tiri kara inagu baahi dhar ma haysano maxaa lahay hoy ma haysano darin ma haysano wax la cuno ma haysano ciyaalkii waynagu dulbaahayn odigan waayeelka ilaa hadda lix sac waaye baahi wax la cuna iska dhaafay hataa shah koobagaysu ilaa hadda ku joogaa luulisaaq cabdiraxmaan sidoo kale waxay ka mid tahay qoysaska cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha dhibaato iyo rafaada inta nagu haysato geedkaana hoyno ah hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa in nala caawiyo kaar ma haysano ilaahay makuu darnaata hoy ma haysano jiif ma haysano biyo ma haysano magaceyga cabdirasaaq bakar ayaa la yidhaahdaa aniga geedkan hortiisaan harsanana meeshan waxaan ku cunana ma haasano waxaan ku cabnana ma haasano ilaahay mogow qof biniaadan noo maqanin male guuri male gogol ma haasano meelaan seexan male daren ma haasano madax maanta aan dhigano xali dhulkan u jeedinaan seexane cabdirasaaq bakar oo ka mid a dadka dhowaan soo gaaray xeryaha ayaan weydiiyey sababtay uga soo qaxeen goobihii ay ku noolayeen gudaha soomaaliya soomaali baahiyo dhib ayaan ugu soo qaxen wax meesha ku haana male beerooyinkan waa iska falinjeen beerooyinkii jiilaalaa la gale roob ma jiro waa iska dhib badanta xoolo ma loo jooga maanta maxana aaniga kunaf dhooran sidaas darteed gaajo darteen ugu soo baxan meeshaan ugu maana aniga dhanka kale warsan cabdiraxmaan waa guddoomiyaha xaafadda dadkan cusub ay ku soo degeen waxayna ka sheekaynaysaa caqabadahay wajahayaan iyo noloshooda rafaadaa ka jira meeshana baahanaha hadda meeshaan ku nool ayagu hooy ay leeyihiin uma soo aadin weyna ka buuxaana way badan yihiin ugu yaraan haddaan qiyaasa hadda ifatuu baahanaha ku nool way ka badan yihiin kunkaas way dhoweeyaan waxaa ku jira dad curyaana waxaa ku jira dad waayeela waxaa ku jira dad maskaxda looga jiro waxaa ku jira caruur yaryara ifatuu haddaa la degaya ma lahan suuq loo shaqo tabo oo dadku ay ka xamaashaan xaafad xaafad dhaanto inta dharka ay usoo dhaqaan ay kasoo helaan maanta wixii ay dabka ku shubo lahaayeen way rafaadsan yihiin dadka meeshan ku noola dadkii hore lagu soo daadiyey ama suuq iyo daryeel haysan warsan ayaa tusaale ka bixisay mid ka mid a qoysaska halkan ku nool oo aan ku kulannay meeshaay ku nool yihiin si gaara qoyskan noloshoodu waa nolol cariiri markii aanu imid reerkan waayeelkan duqan waayeelka xanuunsan dharla-aanu ahaa markaan weydiiyoon ku irin dhar maxaa loogu xiri waayey duqan waxay ugu dhaheen wadaadkan saxaaradana ma reebo kara kaadidana ma reebo kara marka wixii awal aan u xirnay saxaro iyo kaadiyaa gaartay haddana biyaan ku dhaqna ma haysano annagayna markaas haddee meelaan ula cararno oon dhar uga soo qaadno oon kan waan gara weynay maxamed baaruud xuseen warbaahinta hystaa dhadhaab